magaalada baydhabo iyo weliba likada afuray barnaamijka waygelinta kiedin dadaalka kuhorseeda u koonfureenka shubuunka ee dhowaan laga bilaabo doono guud ahaan deegaanada koonfur galbeed kulanka uu sado afuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka doctor xuseen maxamed daahir iyo weliba gobro ku hay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed bahda caafimaadka iyo qeybaha bulshada doctor cabdirashiid cabdulaahi bujeeti oo ay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed yankureen ku hadlay barnaamijka waygelinta keedin talaalka dhimashada ugu badan ee caruurta ka yar shanta sano waxyaabaha sababa saaka waa la sheega waa maqlayseen waa oofureenka iyo shubanka marka in loo helo talaal si joogta ah xarumaha loogu siinayo caruurta waxay qeyb ka tahay badbaadada caruurta xaqiiqdii waa mataqaanaa talaal loo baahnaa xilligii loo baahnaana ku imaaday laba munaasabad oo muhiim ahna isku soo aaday innagoo ka hadlayna caafimaadka hooyadii dhallaanka iyo mataqaanaa daahfurka talaalka waa xaqiiqdii waa laba kulan oo muhiim ah waxaan rajeyn doonaa hadduu alle idmo ka qaybgalayaasha kulankan gaar ahaan dhakhaatiirta inay faham guud ka qaataan ama ujeeddada guud oo laga leeyahay waxay tahay inaan isla fahamno talaalkan kadibna aan fariinta gaarsiino bulshada aan ka niman keliya maydhow ma ahan waa guud ahaan shan iyo tobanka degmo ee xorta ah ee dowladda koonfur galbeed iyo deegaanada aan gaari karnaba inaan ka hirgelino waxaan rabnaa hadduu alle idmo si loo gaaro caruur tiro badan inaan hal mar ku bilaabno qaab kambeyn ah oo ilmo badan aan gaarno kadibna aan ku darno talaalkeena caadiga oritiinka ahaa sidoo kale titorisa ubaha ku dareerta hay-adda yunisef idinishii ku hadalay barnaamijkii markaasi tilmaantay faa'iidaysu talaalkan leeyaalka horta talaal markii la sameynaya waxaa laga fiiriyaa cudurkaaseeti imis culeysha ku haya waddankaaseeti dhimashadiisa haddii la dhaho dhaawacuu ku reebaayo ilmaha wuu curyaami karaa dhagbeelaa ku dhici karto iyo inta u dhimato labadaas markiiyo culeyska dhaqaale uu ku haynayo waddankaaseeti intaas markii bulshadii wada tashato ay waxaa laleeyahay waa inaan wax u sameynaa ka hortag marka nemacokalka wuxuu ka mid yahay kuwii la keen loogu talagalay in laga hortago maxay keentaa bacterigan cuduro badan ay keentaa cuduro oo iska basiid ah aan dhihi karno mile iyo cuduro oo invasive ah mailka waxaa ka mid ah ilmaha ilmaha khaasatan aan ka hadlaya cudurkan wuxuu asiibaa oo khaasatan bacterigan halis ku yahay ilmaha shan sano ka yar iyo dadka lixdan iyo shan sano ka weyn marka labada talaalka caalamka dadka lacagta leh caruurta kaliya ma qaataane waxaa qaataan xataa dadka waaweyn oo qabaan cudurro raago kale waayo dad badana i c u u jiifo adult aho pneumonia oo resistantna qatay marka dadkaas kale ama dadkii maxaa la spliinka laga bixiyo kale oo immunity-ga hoos u dhacayso dad badana la siiya talaalkan aanan ahayn kaliya caruurta laakiin maadaama anaga hadda in yar noola soo siiyey waa ina caruurteena la dhahay iyaga u badan dhimashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada koonfur galbeed doctor xuseen maxamed daahir oo furi barnaamijka waygelinta kiedin dalaalka kuwarsado koonfureenkii shubankeena ku hadlay nimoniyadii oo daaweynteeda maxaa la adkeed maanta in laga hortago talaal loo loo keeno maxaa lahayay oo wadamada naga hor naga horeeya aan la tartanana waa shay anaga maxaa lahay faa'iida noo leh dhakhaatiirta waxaan idinkugu wacay waxay tahay in arrintaas aad lafagurtaan oo aada iska kaashataan wasaaradda caafimaadka iyo baatanarada naga kaalmeynaya arrintan inaan dardar gelino oo aan ka wada aan iska wada kaashano wixii oo comments ama maxaa lahay aan leenahay input aan leenahayna aan ku darsano tallaaladan waxay anfici doonaan ilmaha ka yar shanta sano hadda waxaa lagu bilaabi doonaa kajab iyadoo maxaa lahay si hadhowti rotiin ahna maxaa lahay bulshada ugu faa'iidaysan doonaan haddii oo maxaa lahay talaalkii si si bilaasha laguu siiyo oo deegaankaagan uu ka faa'iidaysan waayo waxay tahay dhibaato aada u weyn waay marka wacyigelinteeda dadkii looga baahnaa maanta intay fadhiyaan in aan maxaa lahay isa kaashano wasaaradda caafimaadkana aa ku kaalmaysaan sidii barnaamijkaas laisaga kaashan lahaa oona loo dardarigelin lahaa anigana waxaa hadda maxaa lahay openinga maxaa lahay remarkiska aan qaadanayay barnaamijka waygelinta keedan talaalka kuwarsado koonfureenka iyo shubuunka iyo dhawaanla ku bilaabo doono guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed